shir madaxeedka saddex geesoodka ah ee hogaamiyaasha dalalka ruushiya iiraan iyo turkiga oo talaadadii ka dhacay magaalada tehraan ayaa lagu cambaareeyey weerarada joogtada ah ee ciidamada israel ay ku hayaan dalkaasi suuriya bayaan ka soo baxay shir madaxeedkaasi oo ay goobjoog ka ahayeen madaxweynaha dalka iiraan ibraahim ra'iisi madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa si adag loogu sheegay weerarada israel in ay xadgudub ku yihiin sharciga caalamiga madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee dalkaasi suuriya islamarkaasina ay xasilooni dari ay ku kordhinayso xiisadaha ka allowsan gobolka war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha ay xaqiijiyeen sida ay uga go-an tahay madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee suuriya iyo go-aankooda wadajirka ee ah in lasii wado dagaalka ka dhanka ah argagixisada nooc kasta uu yahay bayaanka ka soo baxay shir madaxeedkaasi ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in la isdejiyo iyadoo la fulinayo dhammaan heshiisyada la xiriira magaalada idliba iyadoo la diidayo dhammaan iskudayada lagu abuurayo in lagu marmarsiyoodo dagaalka ka dhanka ah argagixisada madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay bayaanka ay sida wadajirka u soo saareen ruushka turkiga iyo iiraan in ay ku go-aamiyeen dhibaatada suuriya in lagu xalin karo qaab siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed madaxweyne putin ayaa muujiyey walaaca moscow ee ku saabsan khatarta meelaha ka baxsan gacanta maamulka dalkaasi suuriya madaxweynaha dalka turkiga rajib tayib erdogan ayaa dhankiisa carabka ku adkeeyey in dalkiisa uu ku adkaysanayo ciribtirka goobaha argagixisada ee suuriya isagoo si adag u sheegay in ankara ay sugayso taageerada ruushka iyo iiraan iyagoo damaanad qaadaya geedisocodka dagaalka ka dhanka argagixisada suuriya dhanka kale madaxweynaha dalka iiraan alsayid ibraahim ra'iisi ayaa hadal uu ka jeediyey shirka ku xaqiijiyey in tehraan ay sii wadi doonto taageerada xooggan oo ay siiso suuriya isagoo ugu baaqay dowladda maraykanka in ay ciidamadeeda si deg deg ah uga baxaan dalkaasi suuriya tallaabooyinka milatari xal uma aha dhibaatada suuriya balse waxa ay ka sii daraysaa xiisadda ka allowsan dalkaasi ayuu yidhi madaxweyne ibraahim ra'iisi madaxweynaha dalka iiraan ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in la ilaaliyo madax bannaanida dalka suuriya isagoo dhaliilay cunaqabataynta dowladda maraykanka iyo yuruba ee ka dhanka ah nidaamka suuriya haddaba nimcaan xasan caydiid oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeeddada shir madaxeedka ay yeesheen hogaamiyaasha dalalka ruushka iiraan iyo turkiga iyo xilliga uu kusoo beegmay ujeeddada ugu weyn ee shir madaxeedkan ay iskugu yimaadeen madaxweynayaasha ruushka iyo iiraan iyo turkigu waxa uu ahaa weliba kay iclaaminiin iyagoo ay saxaafadda la wadaageen inay kaga hadlaan arinta suuriya oo ah arin in muddoaba ay dalalkan kusoo jireen oo ruushku ou dowladda imika ka talisa xukuumadda ka jirta suuriya ee bashaar al asad uu yahay gacantiisa midig inta badan reer galbeedka ka difaacday islamarkaana awood siisay inuu noolaado shir madaxeedka madaxda wadamada ruushka iiraan iyo turkiga ayaa kusoo beegmaya xili shir ballaaran ay yeesheen madaxweynaha dalka maraykanka jo biden iyo hogaamiyaasha dowladaha khaliijka masar iyo jordan kaasoo xukuumadda washington ay ku xoojinayso xulufada ay ku leedahay bariga dhexe xuseen saxnuuni v o a qahira